waxaan cashaynay saa kalena quraacna haystay qadana kaba sii daran
dhowaana ayay soo gaareen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxayna kasoo hayaabeen gobolka afdheer ee dowla deegaanka kadib markii xoolihii ay lahaayeen ee abaartu baabiisay
sariir ma haystaan sijaad ma haystaan sigaa way seexdaan waxay cunaan ma haystaan dhaxan waata in wax naloo qabtaan rabnaa waa qoys ka kooban kow iyo toban qof sagaal caruur iyo labadii waalid hanti waxaan ka dhaqanhayay xayn yar baan lahaa xaynta way iga baaba'day oo abaartii baa iga baabi'isay abaartii markay iga baabi'isay ilmihii waan la soo cararay dhexda kolbe meeshii aan imaadaba qof baa isoo caawinhayay afar ka mida caruurtu waa naafo ama curyaan dab loo saaro ma hayst ma haystaan waxay cunaan ma haystaan in maxaan ku dhahay muslimiinay nocaawiyaan rabnaa oo wax naloo qabto
reerkan oo maalmo kooban jooga xerada cusub ee fatuu waxay ku nool yihiin geed hoostii guri male gogolna ha sheegin kasii darana carruurtan sida la sheegay shalay maysan qadaynin xalay maysan cashaynin saakana qureec ma leh qadana meel kuma ogo
bed ma haysto oo gogol iima taallo oo gogol ma haystaano boodhka waa u dhab raashin ma haystaano wax dabka loo saaro oo ma yaallo oo ma yaallo oo ma joogo wax dabka loo saaro oo raashin ah xalay mayn cashaynin saaka mayn qureecanin hadda qadana waa sidoo kaleeto qadana ma sugahayaan qadar alle ilaahay wuxuu u keeno mooyeene saacaddu waa toddobadii subaxnimo abshira macallin jaamac waa hooyada reerkan carruurteeda ayay dab u saartay ibriiq ama kili waxayna ugu sheekaynaysaa shah ayaa idiin karaya balse way ku aamusiinaysaa maadaama gurigeeda sokor caleen iyo cunno kale midna aysan yaalin sidaa ayayna carruurta gaajada la ilmeynaysa ugu sheekaynaysaa
saakana sidoo kale kuma qureecanayno maantana qada ma garanayno islaan inuu ilaahay nagu soo dhiiba mooyeen xilliga dabka saaran hataa wax lagu rida lama hayo inuu ilaahay maxaan ku dhahay islaan inagu soo dhiiba mooyeen iska fadhiya ilaahay baa jooga gabadhan yanta dadka u yar waxay looysa waa gaajo aniga iga guranta maxaan ku dhahay ima nugto waxaan siiyo wallaahi waxa rucaan loona qasama hayo maxaan ku dhahay waxay looy waa gaajo nasiib wanaag intaan la joogay mid ka mida dariskooda ayaa u keenay waxoogaa sokor iyo caleen ah waxayna bilowday inay carruurta u qaboojiso shah bigaysa oo ay beerka ku gubaan
halkan fadhisaayar waa lagu qoojishaa xagga mar xagga mar xagga mar xagga ka maraya iyada
muslimiinta dhammaanteedba khayr allaha siiyo ilaahay insha allah muslimiinta ilaahay waxaa noogu soo dhiibay maxamed mukhtaar siyaad waa aabbaha reerkan wuxuuna subaxii hore ka indha quruxsaday oohinta carruurta iyo aabbo waxnasiida uusan jawaab u haynin balse hadda ayuu dib ugu soo laabtay oo bigayskaa saaka loo shushubay waa u dhab aniga saaka siigadan aan fadhiya waa i dhab muslimiinta waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta caalamka meel ay joogaanba waxaan ka codsanayaa inay ii kaalmeeyaan inay guri ii dhisaan gogol ii gadaan ayaan u baahanahay oon muslimiinta ka codsanayaa khayr allaha siiye marka muslimiinta in la i gaadhsiiyo oo ay arkaan dhulka aan jiifa iga qaadaan kuwa curyaamada ah ay igu naxariistaan kuwan aan waxba garanaynin ee waxa lama hayo garanaynin ay igu naxariistaan xalay hooyadood seexi baan dhahay markay ooyaanba biyaha u qabooji baan dhahay oo biyaha siiyo oo biyaha sii baan dhahaa xilliga dabka markii la saaro waxaan ku dhahayaa xilliga dabka u saar dabka ha ka baktiinina dabka inuu wax u saaran yahay ha moodaan baan dhahaa marka meesha hadda aan jiifo aan fadhiyo hadda aan fadhiyo boorka aan fadhiyo waa i dhab gogol ma haysto waxay cunaan oo guri u yaalla ma laha wax arxan oo aan garanayno ku wareegayna ma laha oo derisoon ku wareegayna ma laha geed qansaxa ayay hoos fadhiyaan reerkan waxaana gogosha guriga musqusha iyo dharka uga daran gaajo iyo macaluul daran oysan cidna uga maciinin allah barakeeyo in wax naloo qabtaan rabnaa dad saasaan nahay geed qansaxoosisaan fadhinaa oon badiya baratoona lahayn oy dhaxan iyo qorax nagu dishay maana qureecanin maana cashaynin qadana sidoo kale maxaan ku dhahay ilaahay inuu qofka wax nagu soo dhiiba mayno anagu wax noo yaalla garan mayno muslimiinta ayaa laga codsaday inay soo caawiyaan reerkan oo dhibaato adduuntii ugu darnayd ay ka muuqato oo khayr allaha siiya waxa cunnada noogu daran ba hadda cunnada noogu daran oo qof muslima rubac sokora uu noo keena ayaan saaka iskaga horjeednaayo saaka cabaynaayan iyaga noogu aamusiyeen noogu aamuseen marka waxaan muslimiinta waxaan ka codsanayaa walaaladaya dal iyo dibad ciddii joogtaba muslimiinta waxaan ka codsanayaa siigada boodhka inay iga qaadaan dhanka kale qaar ka mida dariska reerkan oo arka ayaa ka sheekeeya culayska qoyskan soomaaliyeed haysta waxaan u baahannahay ninkii muslina oo maanta dadkaa arka wixii uu u geli karo inuu u qabto yaan u baahanay dadka waa dad aan ninkii arka uun aan wax mucjiso u dhiman aan jirin alahayga islaamka waxaan ka codsanayaa cidin daris baan laahay dadaad u dhibaataysan waa walaalaha islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda aada u dhibaataysan nin walba wuxuu dhigto maalinaan maanta hayn buu aayayaa in ilaahay dartii loo saacido in caruuraha curyaamada la eego kan isagoo qaadaya buu keeryoon ka dhacay oo ka jabay marka walaal waxaan idinka codsanaa ilaahay dartii dadkaas inaa u caawisaan waa dad aada u dhibaataysan waxay huudaan male xagaa yar hadday soo dhacdaan waxay korka ka galaan male waxay gogladaan male bacahan iyo maryahan annaga xaafadaha uga soo ururinay garawaa baan u garaacnay geedka hoostiisaan u dhignay walaalaha islaamka waxaan ka hodsanaa meel kastoo ay joogaan dal iyo dabadba ilaahay dartii in dadkaa loo caawiyo maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab